uga gudubnaa midii la raadqaadkii iyo wixii la ohan jiray saanqaad iyo ereyadii nooca ahaa bal aan uga sii gudubno waxa kan la yidhaahdo maryamaynta maryamaynta maryamayntu iyaduna waa cilmi kale oo weliba haweenku ku dhaqmaan bal maryamaynta waxaad daahirow see baa loogu dhaqmaa yaa ku dhaqmaa maxaa dadku ictiqaadsan yahay sideebu dadku u arkayaa maxay waay maxay taraysaa waxtarkeedu muxuu yahay maxaa lagu qabtaa maryamaynta maryamayntu waa ii maanta baladaanin xeebeed ahaay ma waxay tahay kuusha la ruxayo ma ila magacaanan hanuun maqan leh haddii ay tahay maryamayntu sida anigu aan u malaynayo kuusha la ruxayo amase caleelaha afarta ah ee la rogayo qababax laga siinayo ee sidii delabkii dur iyo daabac isu rogaya
aleela tuurka u dhe a iyo maryamayn a way isu dhow yihiin wax yarna xoogaa waa kala gedisay waa marka fa- waxaan u gadiyaya u dhiibaya nin la yidhaahdo fiqa buraare oo eh, ninkii looga geysta qaadan jiray maxaa jaa-isada biyaha ahay bal wad Eh, waa tahay Eh, horta maryamayn marka la yidhaahdo iyo aleel tuur marka la yidhaahdo waxaad iyadaa raacsan ilma ay dhashay weeye caashaan Eh, aleeshaa la tuuraayo iyo turb laga faaliyo oo la yidhaahdo gabadha raanida xaggeeda laga doono iyo waxaas horta waxaa dhashay maryamaynta waana shugul haween haddaba marya- maryamayntu rag ugu faaliyaa oo minanka ayuu eega haweenkuna way maryameeyaan marka maryamaynta intay saa u qabtaan iyagu meesha raggu u caashaantiriyo oo mangooliyo iyagu saasay u qabtaan waxay dhahaan halkaa dhac halkaa jab run sheeg faalalun saasay marka saasay waa waxaa lagu marag magacaama saxulladeedu maxaan baa weliba la yihahdaa waxaa dhahaa dhahaa kuushu ma socotee idinkaa dhaqdhaqaajiyaa la yihahdaa saxullada marka maryamayn saasaa la yihahdaado eh, wax xun bay caashaan sheegaan waxna run bay noqdaan waxna been bay noqdaan ciisana waa goolgooshanaya ragii ka qayb geli jiraaba jooge aniga ruuxaygu korbarkayga waxbaa ka maqla waxa waaye tusbax baa la qaadaa ama waxbay qaadayaan xiraya ama quul bay qaadayaan ama wax daxan bay saa u qaadayaan ama marmar dhiil bay saas u qaadayaan markaasay waxay odhanayaan saasay u ruxayaan markaasaa waxay maryamayn waa runtahay oo ragguna wuu faaliyaa haweenkuna way maryameeyaan oo naagu haweenku ma faaliyaan laakiin wax faal oo kala ah weeyo sida faalka oo kaleeto buu uu daahiro ku dhow yahay oo annagaa naagaha haweenka la fadhiyi jiray marka waxyaaba ay akhriyaanin baa jiro laakiin ninka ragga ka qayb geli jiraajo bal ciisow adigu maxaad ka xusuusan tahay ereyadii ohan jireen iyo waxyaabaha
sida loo sheegay maryamayntu waxaa waaye waa faalki dumarka rag wuu faaliyaa dumarkuna way maryameeyaan qaar tusbax ayay lululaan qaar kuul ayay lululaan qaar waxaan arkay dhiil yar inta soo qaata haddii intaasoo idinba waayaan lula waxyaalaha ay yidhaahdaan waxaa ka mid a ee aan ka xasuusanahay sii bood soo bood bogayga soo taabo been ha sheegin iyo waxyaalo badan oo ay daba dhigaan ayaan xasuusanahay iyagoo dhaqdhaqaaqa waxaas uu samaynayo shaygaas uu samaynayo wax kaga qiyaas qaadanaya ee ka tilmaamaya wixii la warsaday ama wixii laga doonayay inta tilmaan ka qaataan dhaqdhaqaaqa ee waxaas samaynaya
mid kaleeto oo taan ka fogeyn baan soo xusuustay oo ah oo wixii markii wax lagu sheega dokaretaabaaliye waxaa jirta xarig lagu xiro ibriiq ama ibriiq fiirin ama kuraas fiirin kuraas geedka kuraaska la fiiriyo ayaa jira oo iyadana laga faaliyo oo kaa ku dhow Eh, kuraas fiirin iyo aleela tuurid aleela tuuridda iyo kuraas fiirinta sidee baa loogu dhaqmaa yaa ku dhaqma bal iyadana daahir afqashaan ku noqdo
waxa weeye waxa oo dhami meelba sidaa looga yaqaanaa meelba wax walbana qaarna ragga ku mucaamalooda qaarna haweenka waxaba kale oo jira qaar faalka rogaya oo midhka usoo haraya kaga bilaabaya maxamed cali abujahl midhka xiga dabada haddii uu markaasaa la yidhahdo maxamed baa xigaya haddii maxamed soo haro oo saddex gool uu saa u rogo oo saddex maxamed soo hadhaan magacii nebigu helay oo markaa dabadeed wixii sida kuwa faaliya ay u yidhaahdaan saddex alif ninka aamini waaye ilaahayna ma aamino marka ay wuxu faalinayaan wax kasta baha ahaayeen faal caynkaasaa jira haddii saddex cali soo hadhaan waa sayid cali oo iyana waa mamruuq wixii la doonayay saddex abujahal hadday soo haraan waa kharaabaysaa haddii ay megis isku noqdaan dhanna xoog ma yeelan dadka horta waxaanad arkayso waa wax jirrabaada ku jirta oo marka qaar dadka qaarkood daba caqligaaga oo ku siinayo dee war waxan waa wax maaragtay caqliga geli kara
daahirow waxa kan la yidhaahdo aan garanaya aleena tuuridda waynu garanaya aleenay tuuraan oo afar bay u dhacaan in wax haweenkaa ku dhaqmo oo markii saa loo tuuraa bay fiirsaan oo ama cadu dhacma caanu dhacma cadu dhacma caanu waxay dhahdaan xitaa way tuurtuuraan waxbay akhriyaan markay akhriyaaniin bay aleeshaa dhacday tiriyaan hadba waxbay tiriyaan hadda xita hadda wax soo saaraan wixii muraadka aad weysaysay ama waxay baasaysanaysay ama waxa ay doonaysay ayay ayay ayay halkaa ka arkaani bay oo waxbay sheegaani kuwa waa kuwa yar haweenka misna qaar koox buu shidaa oo ragguna waa ka qayb galaa oo koox bay shidaan waxaa kaloo soo jira waxa la yidhahdaa kuraas ayaa la yidhahdaa oo dadka waxada oo tuugada ah ayaa kuraas la xiraa kuraas xir baa la yidhahdaa kuraaska labada dhinac laga xiraya marka la kuraaska guusada waa la aragta biyaha oo masaajidada iyo lagu lagu magacisiiyo marka waa kan afka yuubaysan oo saatan ama ibriiq ayaa saa ibriiq xir baa la yidhahdaa markaasaa labada dhinac laga xiraa laba nin baa saa loogu diibaa labada gees bay ka qabtaan ibriiqa gees dhinac baa loo jeestaa marka waxbaa la akriyaa waxay akriyaan wadaadada akriyaan wuu soo wareegaa hadduu wareego nin magaciisa meesha lagu ridaa ibriiqa inta biyo biyo xoogaa biyo lagu shubaa nin magaciisa lagu ridaa ninkuu ibriiqaasu la wareego ayaa wixii qaba ayaa la yidhi bal ragga ku shaqayn jirana nin bayna kala joogee maxaad fiqi muraalo oran lahayd ibriiq xirka iyo aleer tuuridda bal waxyaabahaas noo kala saar lagu waraye ninkaas la yidhaahdo ibriiq xirka iyo aleer tuuridda saan anigu u maqlay horta ibriiqa kan waxaan tuugahayn laguma sameeyaa layidhi marka wax la xado oo waxaas meel loo saaro la waayo laakiin dad la tuhmo yaa dad badan la ysku soo kiciya markaa dadkaa badan la ysku soo kiciyo ibriiqaasaa markaa biyo lagu suba laba xadhig baa lagu kala xidhaa marka waxbaa lagu akriyaa mid wuxuuba iska dabagalaa ninkii ninkii uu xaday yuuba dabagalaa midna saasaa loo hayaadoo hadda ninku meesha uu jiro ayuu afkiis ku jeesira markaasaa la yihahdaa mi mid kale ka horrayn jirtay baa jirta waagii hore waxaa jiri jiray wax dab la yihahdaa dab baa la shidi jiray dabkaa marka la shido oo tuug loola dan leeyahay ama nin wax lagu tumado aan markhaati loo haynin yaa dabkaa la shidi jiray markaasaa la haddaad run sheegayso ku dhaaro dabkaa dabkaasu marka mari jiray dabkaa markuu maro haddii uusan wax qabinna dabkaasi waxba yeeli maayo hadduu wax qabana dabkaasaa gubaaya taasna waa la samayn jira waxay tirabaadihii horey ahaayeen laakiin ibriiqa kan anigu waxaan ku arkay cadeen dhexdeeda yaan ku arkay iyagoo sidaas cashaan qofka loo dabagelinayo hadduu wax qabo haddii kalena uusan dhaqaaqayn aleer tuuridda haween baa ku shuqul leh haweenkaasu guri bay fadhiistaano guraasi bay dhigtaano wuxuu inay run yihiin iyo inayan run ahayn kala garan mayno oo iyagu jirrabaa iyo ma jirrabina war kama hayo hase ahaatee aleel tuuriddaa waxaa u badan oo had iyo goor ku xidhiidhsan naaga naaga u taga iyo nin naaga jecel yaa u tagae faal caamahoo weyn oo laysla yaqaano maaha haddaba waxaan arkay naaga badan oo maaleeshaa tuuraya oo la yihahdo heblaha inoogoya haynoo aleel tuurte ama haynoo turub tuurte turubka ruuxiisa dhawr bay tuuraan saanida iyo qur-aanka iyo baashaha yay tuuraan markaas gabadho hadday si noqoto waxbay ku sheegaan baashigu hadduu si noqdo waxbay ku sheegaan qur-aanku hadduu si noqdo waxbay ku sheegaan shuqulkaasi dhul waa shuqul haween waa shuqul haween baad leedahay waa shuqul haween wax kaleetaa raaca ibriiqisu waa ka gooni oo raggaa sameeya oo isagu tuugada iskale tuugada iska
bal ibriiqa ibriiq xiridda ama kuus xiridda ama iyo aleer tuuridda labadaba ciisow adiguna maxaad ka oran lahayd ila waayo arag baa u taaruucaayo ragga tuuri jiraa ka mid tahay
anigu ma arag run ahaantii middaa abriiqa laakiin wax isla iyadiioo ka duwan ayaan arka waayaar ugu soo ahaa oo jubbada hoose laga isticmaalaa waa maxay haddii tuugo lagu tuhmo qof inuu waxaday wax markhaatiyana aan loo hayn sida uu afka sheeg sida uu sheegay fiqi buraale waxaa la yeelaa dad badan ayaa laisu soo ururiyaa wax la cuno raashina ama rooti ha noqdo ama canjeelo ha noqoto ama wax kale ha noqotee ayaa wax lagu soo akriyaa waxaa la yidhaha dadka meeshaa jooga ruux walba mar gacan tuugo aa ha goosto ruuxa tuugada galay afka markuu gashado ee la qawmaago wixii way ku joogsanayaan ruuxa ay raashinkaas ku joogsado ayaa wixii loo qabsadaa oo waa ma marag ma doontoo dadka idil way wada rumaysan yihiin marba haddii wixii aada laqi weyso inaad adigu tahay ruuxa waxaday middaa waa soo arkay tii dabka oo isagana uu xisuusiyey fiqiburaale ma goobjooguma ahayn laakiin mid baa la iiga sheekeeyey ninkii sameeyena aan arkay nin ahaa ugaas ayaa wuxuu guursaday gabar dhalin yar oo qurux badan isagoo nin da' ah dad baa waxay yidhaahdeen wiilkaada curadkaada ah ayaa naagtaada kuu dabamareeya ayaa ugaaskii lagu yimi hadalkiina wuu fiday oo degmadii ugaaskaasu ku noolaa ayaa hadalka ku fiday odagii wuxuu goostay inuu dilo wiilkiisa ayaa ugaaskii goostay rag baa kala teliya oo la yidhi la dili maayo nin waa la dhaarinayaa dhaarta dhaar ugu xun oo lagu dhaarto ayaa lagu dhaarinaya waa ogolaaday ogaaski sanag biyo ah ayaa dab la saaray biyihii markay kareen oo ay rogmadeen ayaa taana lagu riday wiilkii baa la yidhi ka soo bixi taanada ku jirta biyaha rogmanaya ka soo saara iyagoo dabki saaran haddii aadan dembigaa gelin waxba ku gaari maayaan laakiin haddaad gasho gacantaada way ku haraysaa waana lagu dilayaa lagudi isla meeshaa lagugu dilayaa gacantaada hadday wax noqoto ninkii wuu ka soo saaray taanadii gacantiisa iyadoo ku gaari siddeetan iyo kowdii bilaawgiisa ayuu ninkii wuxuu ku dhintay degmadan waa beri ninkii kasoo saaray taanada olol ayaa la ohan jiray boosadaan ka shaqayn jiray waan arka ninkii isla isagina wuu iiga sheekeeyey hadalkii wax jira inuu yaho kutirkuteen aanay ahayn taa ayaan anugu sheeko ahaanna ku maqlay markaan rumaysan waayana ninkii weydiiyey toddobaatan iyo sagaalkii ayaa ninkii weydiiyey naftiisa oona sinaqiin oo laba gabdhood isagu dhale aan xaalano macallin ugu ahaa anugu markaa intaana aan wax kusii dara ee horta tan uu ka sheekeeyey jaalle ciise ee cuntada la cunaayo waxaa la yihahdaa luqmatal xajar yaa la yihahdaa xitaa iyadoo aan waxaa la sameeyaa qaarkood waxay sameeyaan intay kibista soo qaadaan yaa xaashi lagu duba iya markaasaa la yihahda dhadhan qofka xaashi baa ballaaranaysa afkii baa kala tegayo markaasay halkaa marayno qofkii tuugaha waa dhaar goonida lugumata xajir baa la yihahda waa iska caam iyada tii dabkana sida baynu ku dhaafaynaa waxaa kaloo jirta tan la yihahda raabqaad raabqaadka saddex nooc weeye mid matel waxaa kuu shoogsan waaday ilmo oo meel un ku carara si uu gurigiisa u joogo waa la raad qaadaa waa lagu joojiyaa oo fadhiisin baa la yihahda qofna waxaa weeye qof la raad qaadayo la rabaa in la isdhaafiyo midna waxaa weeye ilaahay inuu qofkaa kaa masaafuriyo oo waxaa la sameeyaa saddexdaa tallaabo ee uu qaadayo tallaabada horaa ciid laga qaadaa talabaad baa la dhaafaa ta saddexaad baa mise laga qaadaa kaa markaa saas laleeyahay qofka saas laleeyahay waxaa weeye qof laleeyahay ha kuu joogo oo yuusan caashan magaranaysa guriga ka tegi waxaa jira marka laba qaad baa jirta saanqaadka mid baa la dhaafaa taa ugu horraysa la dhaafaya ta labaad ee labada noqonaysa ayaa ciideeda la qaadaya taa kale ee iyada xigta iyada saddexaad noqon lahayd yaa la dhaafaya taa afraada markaas la qaadaya taasna waa ka la masaafurinaya waa qofka la masaafurinaya oo laleeyahay ilaaha kaa kaxeeyo waddanka ama tuug ha ahaado ama cadow ha ahaado ama wax kastaba adama bahal ma ha ahaadee waa taasna waa waasaa safarqaad baa la yihahdaa marka waxaa jirta shanqaad yaa jirta shanqaadaa saddexna waa la qaadaa labana lama qaado kuwa iyaga ah waxa weeye qof la isdhaafinaya oo la yihahdo waa la san qaaday meel toogsada marka waxaa la yihahdaa qofkaas waa hebel isdhaafiye yaa la yihahdaa oo ma joogsado halku horanaya halku horanaya halku cararaya war waa saan qaadaya baa la yihahdaa oo saasu kaasuna ubaxa haddaba waxa weeye arrimahaas way fara badan yihiin saanqaadkii ciidda ka badan ilaa koob iyo labaatan bay gaara saanqaadkaas bahalaa lagu sameeyaa waxaa lagu sameeyaa dad aad kuu socon waado casha gurigii aad ugu caaweyni oo lagu fadhiisanaayo mid aad masaafurinayso mid aad ku afxidhayso waxaa jirta waxa la yihahda sida kaalishin oo qofku markuu xado la sameeyo wax oo kaadishir la yihahdo marka dadkaas waa isla dad xaafadiisa oo laga loo samaynayaa jirta waxaa jirta mid iyadana la yihahdo afxig oo la yihahdo afwaajan lagu sameeyo oo xitaa baaraha abeesooyinka markaad soconayso dooxooyinka iyo waa la iskaga akriyay waa aayad goonida iyaduna marka waxyaabuhu waxaas oo dhambe waxay ku dhexsadaan diinta xageeda waana ka baxaa horta ninka la yidhaahdo fiqa buraale kitaabkii waxna walba ogaad ahaa ama ahaa kitaabkii wax walba oge ayuu akriyey waxyaabihii culumtii laga baray ayuu lasoo baabaxay waa dhaxal awoowe waxba ma aha ma- ma- ma guurayo dhaxal awoowe ma guuraa la yidhi dhaxal awoowe ma guuro ayaa la yidhi haddaynu horta aniguna aan ku darsado waxaa kala yaha dabqaadka dabqaadku annagana xag ayaga ugu jiraa dabkaa waa la qaadaa dab baa la shidayaa waa la shidayaa waa la shidayaa marka la shidaabaa ninkii la tuhmay waxa la yidhahdaa haddaanad been sheegayn been haddaanad sheegayn ilaahay wacdkii dabkaa ku qaad oo haddii waxa aad ka dhaaranayso ay daacad kaa tahay oo aanad waxba ka qabin waxaas wax ku gaari maayaan haddii kaleeto se dabkaasaad ku gubanaysaa oo dabku ku gubanaya ee ka joog markaasuu ka joogayaa oo qaranayaa wixii buu bixinaya hadduusan waxba qabinna geedkii wuu qaadayaa ee waxba gaari maayaan horta waa wacadka wacdada uga adag sidai magaciisa u sheegay ciise uu sheegay wacadyada ama dhaarta dhaartan ugu adag midda la yidhaahdo ee raadqaadka raadqaadku waa kii haddaan yara daahir qarshi waxbuu ka sheegay laakiin siyaabaha waa loo qaadaa walow kitaabkan la yidhaha wax wal- wax- wax walba oge waxyaabihii aada nooga soo minguurisay ay ay aada iyo aada u qiimo leeyihiin aftutu iyaduna way jirtaa wax kaleeto ayaa jira waxa yaaa burjigur burjigur burjigurkan ayaa isaguna jira oo qof baa magaciisa iyo magacii hooyadiis baa la qaadayaa markii la qaado ayaa laisku la xisaabinayaa markaasa todoba todoba todoba todoba loo tuurayaa markii todoba todoba todoba loo tuuro ama saddex saddex baa loo tuurayaa markaasaa magaciisa iyo magacii hooyadiis laisku darayaa qofkii kaleeto markaasaa wax laga soo saaraya tiladii laga soo saaray tiladaasaa wax sheegaysa markaasaa wax leegtaasaa qofkii loo burjiguraya iyaguna nooc noocaasiina way jiraan waxyaabahaasana way badan yihin halkaas haasaan kusii dhaafno aan u gudubno dhinacii waxyaabihii la baasaysan jiray ka waxayna caadooyin bay taasu ahaayeen ama wax lagu dhaqmay ahaayeen hadda waxaynu u gudbaynaa waxyaabo la baasaysto waxaa la baasaysto waxaa ka mid a aad bay u tira badan yihiin ukunta habeenkii laqaa la bixiyo ukunta habeenkii la bixiyo ee sidee baa loo baasaystaa oo maxaa ka yimaada qofkii bixiya ee daahir afqarshow maxaad ka oran
waxyaalahan la baasaystaa habeen usoo wada marino waa tira badan yihiin waxaana badi ahaan waxbaa laga arkay oo waa dhaqan soo socday wax badan wax layidhi caalim aho wadaada oo ragga kutubaha mariya ee xertale ah waynu naqaan soomaalidu baa wada taqaano dhegteeda kusoo wada duuray oo la yidhahdo in cali qablah yaa loo soo tuuray mindi markaasu dabeedna kasoo daba tuuray qoriga diinta miya ku jirtaa baa layihi qoriga yadaan kasoo daba mayn hooyaday baa tuuri jirtay buui dhaqankii un baa wataa buu yidhi o sidaasaan uga soo daba tuuraya markaas waxaan oo dhami waa wax un la caadaystay waana wax markaa dabadeedna la ogaaday in wax ka wada jiraan waana wax qofkii diintiisu ka joojisayna ka hadhay qofkii kale aan garaad wanaagsanaynina wuu la socdaa waxay la tahay waxaaba ugu cajo badan bunkan aynu karsanayno dadka sida koobkaasha ahaa aynu ugu shubannay cabbay ee koobkii mariyey oo gongonkaa yare ku hadhay foororiyey ee raadka yar oo dabadeedna inta daadatay ay diglimaa ku samaysay dabadeedna sidaa yidhi ee ka faaliyey ee wax ka sheegay ayo waxaa tilmaamaya waxay waxaa oo daba qofka iminka uu kaasi macallinka u yahay haddii uu waxbaro siduu wuxuu gaba dhaadhicin lahaaba aniga in la yaaba ka yidhahdo iminka kaa wax ka baro meesha uu wax ka tusayo
oo waxaa leedahay habku waxu khiyaaranay wax ka arkayaa waa hab yaab la waa hab yaable baa de waa iyo waxbuu eegaya waxbuu eegaya markaa dabadeed dadka kale waa dad wada la yaab leh mid baa foox wax ku riday markuu fooxii wax ku riday muu eegay fooxu dhanka uu u kacayo qaaca ka baxaya qaaca ka baxaya laxaadka uu leeyahay u eegayaa dhanka xooggiisu raacayuu eegayaa dhuxulaha meesha ku haray cadcaddaan big bigla oranaysoo kaa qoslaya baa xiddigaa bixiya ee dabadeedna dhuxusu hoosteeda uu wax ka eegayaa ruuxii markii uu dambe buu oranaya ruuxii waa bixi waayo dabeedna wuu caytamayaa ruuxii oo isagoo aan wada maranin yaa qaar dhuxul madowga fuulaysa oo dabeedna isagoo jaamuday halkiisii ku haraya midna wuu wada dhammaanayaa sidii u baxayay oo aakhirkiisa dambe dambasmuu noqday dhuxusha dusha ka fuushay sida wax uga eegaanba waa sidaas waa shi- waxyaala cankaas oo kala
aan u noqdo ninka la yidhaahdo iqburaal iqburaal ukunta habeenka la bixiyo isbada habeenka la bixiyo irbada habeenka la la bixiyo diido Ah, laha la bixiyo yani dhibaatay ka imanaysa oo waa la diidaa macnaha waa la diidaya Aye.
haddaad bixiso waxbaa ku gaaraya marka waxyaabahaas eh, cusbada habeenka la bixinayo ukunta habeenka la bixinayo ama la gadayo la diido oo la yidhaahdo ukun habeenka hanoo soo doona la yidhahdo mindidaa la isku tuuray waxyaabaha maxaa ay kula tahay oo soomaalidu waa baasaysantahay baasaysigaas muxuu muxuu keenaa oo maxaa kamid a waxaa la baas loo maxaa loo baasaysanaya horta ee, arrintaas yada ah way jirtaa intaa qurana maaha waa fara badan yahay matal waxaa jira dhirtaa ilaahay waa isku mid markayna taa aad i weydiisaan waxaa ka odhan waxaa la yidhahdaa bahalka la yidhahdo jiica geedka jiica la yidhahdo Qof- qofkii dhaafayaaba waa inuu dhagax ku nuftaa jiica waxaa la yidhahdaa haddii la reis weydiiyey maxaa saa loo sameeyaa waxaa la yidhi waa gaab yaa la yidhahdaa qofkii dhaafayaa waa inuu dhagax ku dhufto dhirtiina wuxuu kaga duwan yahay oo kaga gaarsan yahay maynu aragno waxaa kaloo jirta ee, arbacada maalin u dambaysa bil u dambaysa lama guuro lama guursado lama dagaalamo saasaa la yidhahdaa haddii la doonana waxaa la yidhahdaa waxay ahayd maalin carabta la jebiyey yooma rumuuc la yidhahdo anigu haddaan daba galay aada uga shaqeeyataa yoomal rumuuc baa la yidhahdaado maalin carabta laga adkaaday ahaanee sebanadii hore soo sahlinta laga adkaaday ahaadeen baa la yidhi markaasaa yoomal rumuuc saasaa loo shalaystaa la yidhi waa kow irbada tan la yidhaahdo laysba siiyo habeenka oo la diido waxaa la yidhaahdaa haddaad bixinaysana iyadoo aan lifaaq ku jirin ha siinin qofka oo iyadoo qaawan habow diidin baa la yidhahdaa mooji waxay tahay waxaa kaloo la yidhahdaa cusbada ha bixin habeenkii haddaad bixinaysana qof weydiinaysane warkaa wax weydiinayo waxaad yidhahdaa soo guddo laakiin ha odhanin cusba isii soo guddo is soo guddo soo guddayda la baxda soo guddayba la baxday magacii baa been la bedelayaa magacii baa la bedeliya soo guddo ha soo guddoysi ukunta ukuntii iyadana waxaa la yidhahdaa ha bixin macnaha loo bixin waaday kama warayga laakiin anigu waxaan oqaana waxaas oo dhan waa caado oo dad hore laga soo wariyo marmar baan anigu waxay dhahaa waan midhaa waxaa kaloo xabaa fakareyba ma nin sixiro waa waa kow mise waa nin beenaalo ah mise waa nin bakhayl ah ninka waxaa ka sameeyey ilaa islaamku inuu iscaawimaado waxay siisiiyaa buu leeyahay wax uu u baahan yahay markaan u diido oo aan markaas anigu aan u baahnayn dee haddaan u diido markaas markaa dambi baa iga imanaya marka anigu waxaan baysirin ama sixiro baa ku geedo goostay waxa kale ama waa nin bakhayr ah yaa fidiyey oo dadku inuusan waxba bixinin ku fekerayeen anigu is idhaha hadda maskaxdayda laakiin kuwaas oo dhan iyo kuwa kasii badan oo ciidaa ka badan way jiraan arbaca bil dambayse lama guursado gabadha saddex gabadha dilmaayo ee muxuu ahaa ee saddex saddex ee- ee bil saddex la dhalata lama guursado shan u yarta lama guursado cusbada laysma siiyo hadilin maayo habeenkii muraadaha layskuma eego hadilin maayo waxyaabahaas oo dhan waa la sheegaa laakiin waxay yihiin warka ma hayno waynu kala gurguraynaa mid walba waxa loo marinayo iyo waxa loo qaatay inuu kala qaadanayna waxaasoo dhan hadda waxaan rabnaa inuu ka wada doodnee Ah, Eh, bal aan aan aan ah, waxay wada dhamacsay u kala sarreysaa loo kala guraa Eh, waxaa la yidhaahdo eh, iska tallaabsiga diinka tallaabsiga iska tallaabsigaas waxaas qof hadduu qof kaa tallaabsado cagaha oo laysa saaro oo dadka isu soo jeediyo waxyaabaha maxaa daahir qabta ku wadan maxay tacaan maxay keenayaan waxay keenayaan horta ma naqaan sidaa khudburaalaba kuu sheegay weeyaan waa caadaadkii dadkii hore laga soo gaadhay ha laga soo gaadhay oo waynu ka hadhnay wuxuu sababa weeyaan waxaan waa ay wataan oo wax iska cayaara ma aha ee waxa xilligaa soo gaadhsiiyey ee ay soomaalida u dhex qaadayaan waa camal waagoodii hore la ogaaday dabadeedna qaarna ku shaqaysanayaan qaarna ay ka hadheen oo yidhaahdeen diinteenaan ogolayn waxaan shakiga wada keenaya horta saasay weli dadka uga dhex cilmigaasu uu dhex qaadaya markaas waana fara badan yihiin waxaanu lagu shaqaystaa haddaynu iminka qofka nool ee laga tallaabsado maydka laga tallaabsataa maxaad iiga tallaabsanaysaa aniga oo nool ayuu kuleeyahay ayuu ku leeyahay oo maydka waa iyo isaga muraad looma leh marka laga shaqaynayo qofka maydhaya ee ka tallaabsanayo laakiin qof nool waa mamnuuc wa oo waxaaba kuu diidaysaba adiga oqoontaadi yaa kaa oo joojinaysa dhimashu ii saadinayaa buu leeyahay dhimashu isaadinaya
wax kaleetana way yidhaahdaan waxay yidhahdaan qofkaas hadduu cudur qabay bay ka raadiyeen dadkii loo ima cudur kuu qabay cudurkii waad ka qaadaysaa Cudurkeeda ka qaad saro.
marka waxaad ka eegtaan ha marka la tukanayo ha salaada lagu jiro ha lama hor fadhiisto dadka looma fadhiisto Ah.
oo waa la yidhi qofkaas maxaa jira meydkaa dadka la hordhigaa dadka meydka lama dhiga waa lagu tukanaya ha marka salaadaas ku carraayo qofkaas asabasaabtaa xun buu ka cararaya Ah.
haddaan kusii noqono cusbadii bixinteedii iyo waxa cad la bixinayo oo saddex dhagax baa laga dhagax tuuraa ama saddex cus baa laga daba tuuraa ayaa la yidhi waxay yidhaahdeen baa la yidhi eh, waxaa laga baqayaa qofkaa cusbada bixiye habeen ama waxaa cad bixiyey in wax loogu qabto oo uu qofkaasu cayroobo uu cayroobaa bay dhahaa ma garata maya wa- maya waxay yidhaahdaan in wax laguu qabtaa laga baqa cusbada iyo ukunta iyo ukunta iyo irbadda Ah, irbadda waxaa looga carrabaa la khataar ahaan dhakhaar ahaan baa looga carara yaa looga carrabaa Ah, waa ko ah.
tan la yidhaahdo ukunta iyo cusbada waxbaa lagu qabtaa bay yidhahdeen oo in wax lagu- laguu falo oo lagu dabaabulo oo qofkii kaa qaaday uu xumaantaana doonayay marka saddex saddex baa laga daba tuuraa baa layidhi. waa laga daba tuuraa saddex cusbo baa gacanta gortaad siiso haddaad siiso waad ka maari mooydo Ah.
ayaa saddex cusbo laga daba tuuraa
Kolkaas- ukuntana waxaa laga daba tuuraa ukunkaana laga daba jebiyaa Ah.
ayay dhahaan saasay leeyihiin. oo wax la arko wax cad weeye in wax kugu soo akriyo oo adiga ma gorta dekadekaraad noqoto baaba oo kufalo waxaa kaloo dabada iminka waxaynu haynay wax walibaa ha waxbay ku fadhiyaan raadka ay leeyihiin wax walibaa horta cilmi bay ku fadhiyaan ha saad sheegtay daahir waa sheegi maalin talaada ah rag baa jira aan gurigiisa ka safrin ka safrin oo muxuu uga jeedaa ha maalintii ilmo nebi aadan gabadha isku dilayn baa talaada oo ahayd talaada ahayd Ah.
ha
Ah, oo wax la diidaya tafaawulka ha sida arbacada carabta u jabtay Ah, inaguna hey.
carab maadaama inuu abtirtano halkaasaa la- la- laga Loo hormarinayo.
xigaa taasoo kale ayaa laga eegaya waxay ku leeyihiin talaadada laysma toobo waxay leeyihiin dee dhiiggaa daatay ayaa taasee dabadeedna xuska ah ayay diidayeen iyaguna inay Aa, isku bukootaan. oo laga- iskama daadiyo dhiigga waa tano ayaamaa la leeyahay idaha Ah.
lama sunto ilaha lama sunto lama oo sunto talaada ilaha lama sunto Ah.
haye maalin baa la leeyahay lama qalo lama qalo saddex bilood oo la yidhahdo- em, em, em, la yidhaahdo em, rajalo haye oo dadka qaar aanu guursanin baa jira baa jira Ah, dadka qaarna waa iska guursadaana geelaanay bixin ah, dadka qaar waxay yidhahdeen layslama dego ah, reemay rajalo rajalo reer lalama dego ee lama dego lagamana durka ee waa lala waa dirtaa lala dirtaa reemoy rajala ha Reer reer lalama lalama dego.
dego ha waa laga durkeeya waa Laga- lala- lagamana durka eh waa lala dirtaa waa lala degtaa laba reer oo xillidood isu soo guuray oo laba guri kala yaal loo waa bilaha rajalo waxay bilahay yihiin bilaha rajala
waa rajal hore iyo rajal dhexe iyo rajal damaaba waa rajab waa rug waa sax waa saddex isaga rajab iyo shabcaan ahe waa sabuuxaa ku jirta ahe Ah, markaa dabadeed iyada taasu lixaag bay ku leedahay soomaalida ah, hadday kala guursadaanna badi ahaan geela isma siiya ah, waa rajalo oo geel bilii geela weeye bilii sabuuxa weeye waa rajab sabuuxdii baa jirta jirta Ah, meesha waa rubcul awal iyo rubcul aakhir iyo rajab Ayaa rajab.
waa saddex bilood Ahe.
waa kasta oo rajab oo sabuuxa Ahe.
ah, waan qaar Ah, rubcul awal iyo rubcul Ah.
aakhir iyo rajab Ahe.
ama ban hor iyo ban dambe Ah.
waa kasta
markaa dabadeed- iyo rajab ha Ahe.
Ah, ban hor iyo ban da- laba heer bildurhe laba bildurhe ayaa la yidhahdaa. iyo saddex rajalood shantaasaa isxiga ah dabadeed waxaa lagu wada macaamiloonayaa Mm.
wax waliba meel bay ku leeyihiin farac laga soo guuriyey maxaad ku sheegtay bilaha ii sheeg bil bildurre laba bilure
durre waa gar iyo waa labo saddex- iyo saddex rajalood saddex rajalood Ah, ah.
rajalo haye waan gar ha shantaa wey iyo markaasa subuux loo gudbaya rajab
markaas marka mar haddii la subuuxo bas wey waa la bixin karaa waa tageel ah inta neefka loo maro dabada loogu xidha Ay.
wejihiisa واسبوس بالمغريات يا نجلال لي هذا اه بالرجال يرجلوها يا رجل واحد ربع ربع الاول وربع الاخر آه.
بالمثل واحد كأكتا
جماد الاول يا جماد الاخر اه هي.
جماد الاول يا جماد رجله آه.
جماد الاول يا جماد الاخر يا رجب اه هي.
ورجله آه، ورجله ربع الأول يروح على ربع الاول وربع الاخر بلا دوره آه، هو إلهي.
دوره آه، هي. marka waa ka egtaa dabshid soomala adduunka lama wada sida caddaan iyo mid اه caddaan iyo madow horta dabshidkana waa jira waa kow qoran way ka boodboodaa intay dabshiddo ay ka boodboodaa warana waxay samaysaa intay biyaqaaday saysaydhaa oo waxay tahdaa nawriis nawriis nawriis bay tahdaa dabkana waa shidada way ka boodboodaa wara farday fuushaa oo intay farda fuushaabay la cararaan fiidkii markay tahay markaasay aada ugu ordaan oo markaasay soo noqdaan isna oo nawriis bay yaro yeelaan wara waa qolada tan webiga ahoo reerasgooyo ahoo iyagu waaba isdilaan dabshid baa la yidhaahdaado iyagu waxay qabaan hadday yan isdilin oo laba laba ciidan la isku dilin naagina inayan u urarsanaynin roobna uusan u da'aynin webina biyo u keenaynin beerana ayan u baxaynin bay qabaan marka waxaa meesha laga yihahdaa caado la diidaa caado allay leedahay marka caadadii wixii xunna dee dadka qaarkood waa iska daayay dadna sidiiba weli u wadaado si kale u duway haddaba waxyaabahaas oo dhan wax wax laga soo gaaray dadkii hore weeye dadkii baa marka qaarna sidii wax u wadaa weli dadna wuxuu yidhi waxaas waa micmaadeen waa iska daynayna marka wa- daddaa waxay yidhahdaan timaha habeenkii lama xidho ugu raxiisa laguma xidho muraadaha la iskuma dalo عديا غوري غديس لو ودا cidiyaha gurigiisa laguma daadso لو ما داس yaa la yidhahdaa kan cidiyaha waxaan u maanaya inay تبع تبع والله آسا timaha waa la aasay الله حيره la xiiro Ah.
Ah.
Iyo waxaa cidiyaha.
laga baqayo waxaas oo dhan mataqaano Mm.
wax kale maaha waa sixir إن وحلا وصمي in wax loogu sameeyo آه قرن لي Ah.
aan ka sii gudubno waxa la yidhaha diinka tallaabs waxaan maqalnaa bahalkan diinkaabaa lasoo qaadaa oo waxbuu leeyahay oo carruurta kaadidaho habeenkii markay huruddo kaadida ayaa oogadiisa la taagaa maxaa waxaa ka jira sidee base lagu dhaqma
labadaa aan kaaga horeeyo diinka diinka horta laba qof baa la saara qof waa qof waayeela oo adhaxdaa ka xanuunsanayo iyo- Ko.
iyo lafaha waa ko
waxbay odhan jireen diino diin ilaahdo awogo lafaha iigu sii way yidhahdeen diinna waxa weeye carruur baa la saaraa oo waxaa la yidhahdaa carruurta ilmahakan waa la toobay kaadidii dayn waa wixii oo cabaaya baa laga joojiyey wuxuuna adag baa la siiyey kaadidii dayn waa sidee baa la yidhahdaa diin lala doonto dabarkaa loo saaraa isaga waa lagu joojiyaa haddaba wiilkaas ilmahaas inuu kaadidii daayey iyo in kale kama warhaya laakiin in la saaraa baan ogsan daa'iro maxaad ku darina waxaan ku dari lahaa sidaa fidburaana u sheegay ayuunbaa horta looga nujumayaa ilmaha isku kaaja wadaadada qaarkood waxay leeyihiin wadaad oo dhan horta wax yar maaha eh wadaad aan qarnaas qorini waa yaryahay waa ko tafaawulkay ka mid tahay markaa dabadeed kaa qarnaasta u qoraya ee ilaahay u baryaya dadka ee amase taxliisha uga dhigaya qur-aanku iyaa ku aqriyaya ee dabadeedna dadka ilaahay ugu bugsiinayo iyo waa kala gooni nimanka kan rasgalka ah ee dabadeedna masaabiirta iyo bilyamaaska wax ku dhufanaya dal kala gooni waa kala gooni wixii oo dhamina waa wax wax ka jiraan marka diinka kan maxaa loogu daleeyahay oo laga Ninka waxaa looga saaray oo kaadida ka daleeya joogsan waxaa laleeyahay ninkan waa kaadi badan yahay aye
kaadidii baa ku wareegaysaa laleeyahay aye
kaadidii ilmuhu isku gaaji jiray yaa diinka ku wareegaysaa laleeyahay oo diinkaaba kaadida aadaysa kaadida diinka aadaysaa Ya.
waxaana la sheegay Mm.
diinku ma diin baa kaadi badana ilmaha yara dhashay iyo soomaalibay gorba tirin inig ay tiraahdo oo daba hooyooyinka yaraadaan kaadi badana ma diin ba
oo diinkaaba kaadi badan diinka kaadi badan waaba caado u leeyahay ha marka anigu taasaan wax ka arkay Ah.
Bal waxaa yaaba may waa hubaale isna waxaa yaabsanahay Ah.
dadkan le naagaha kan le madiin baa kaali badana madiin bay haysan jireen oo kaasisiin jireen had iyo goor Ha, waa shay cajaa'ib May caadadka- ah. isna waa xogogaan caabooyin kale laga soo gaaro marka anigu taa ha, waxa aan ka arkay Ah.
aan idinka sheekay aye, iyadoo ay kalii tahay oo roob la waayey waan hargeysa joogay tahay gaari gaarisaan ها oo roob weli aanu ka curinin markaa waddanka gebigiisaba yaa daruur yari soo joogsay markaasaan daruurtii intaan u baxay ها eegay oo idhi ilaahayow noo shub maqsin weyn baa ku jira هي oo iskuul ah هي
daganka gagacbaa roobkii markaasa waxaan arkay diinkuna waa tajiilaalkii aan la arag meel xasan diin weyn oo ka soo baxay daaqad weyn oo furan baan halkaan anigu iska taagay waan muraayad ahaan ahayna dee iska furan manjaroorku isaguna yimi markaasaa biyihii ilaahay ku sii daayay meeshii roobka ama waa jeclay waama u bixilaa waa ku maydhan lahaaye markaasaan idhi diinka kambaljira diinku wuxuu u cabbayaa sida geel u cabbaa oo kale oo cankuu burayaa haw haw haw hawdaas u hayaa هي sidana waanu dultaagnay damarki waanu arkaynin Ay.
eeraa ka sarreeya sidaan u eegaya هي daaqadaa yar khafiifka ah yaa mikeyaba marmar ka jooga هي
biyihii markuu ka dhargay yuu toosay mar wuxuu xagga dambe ka sii daayay milin madow oo aanan malayn karaynin هي biyihiibuu ku noqday wuu ka dhargay wuu sii daayey cadadkii ma aanan tirin laakiin dhow goor adigu toban siyaado inay leedahay yaan garanayaa inuu cabayeyna kaatayeyna مركب عبوك هاشا aa markii calooshii maydhantay ee uu biyaha markii dambe sii daayey ayuu iska tallaabsado lagu dher halkaa bixiyo markaas iska tamaysiyo halkaa iska وما bareero مسلوصا يا ركبي
markaa dabeed hooyadii oran jirtay kaadi badanaa ilmuhu ma diin xeelaad ba ها weliba waa ka diin xeelaadka isaga ka biyaha ku jira ها
markaa taa inagaa indhaha kaga qaaday وهو وحي وقال waxay ogaadeen inuu kaadi badan yahay علمك سير كده waxaana laleeyahay dabadeed kaadidiibaa ku wareegaysa kan waxnay sheegayaan niman wadaadaan oo kale awrka nadow ها
dabadiisa ها haddii saynta laga gooyo ها oo ilmaha lagu uumiyo kaadida badan leh Ah.
kaadidu waa guuraysa كذا في بوريس آه.
هو تجابة يصاحك ah كو waxaa kaloo aynu usii gudubnaa waxaa la yidhahda xiidqaa bahalkan xiidkaa oo xiita xiitada aynu dhahno oo meeshaa iska joogta ayaa waxaa la yidhaha carruurta kaa qaadaysa sidee bay bahalka halkaa joogtaa carruurta u qaadaysa khibraaro baradaha alaabtaas ku horay horta baalkan la yidhaahdo xiidka anigu waxaan u aqaanaa xidhin xiidko waxaa la yidhi xaad yaa shiray waxaa la yidhi caawa haddaynu nahay haad aynu isu nimaadno waa iska sheeko khayaalayaan u malaynaya maahmaahana waa daba socdaane waa la shiray habeenkii iyadu ee markii meeshii la shiray bay yaa haad ka guuriyay intay seexatay haadkii baa ka guuriyay markii hilib la cunay yaa laga guuriyey xidilxiintaa meeshii looga tegay markaasaa waxaa la yidhi xidilxiintaa waxay tihi markii artay keligan inay meeshii kusoo hadlay yaa waxay tihi saddex waan ka dhaaftay saddex Waan ka dhaaftay.
waan ka dhaaftay haadow la socodkaa waa kaa dhar waan ka dhaaftay hilibow cunidaa waa ka dhar waan ka dhaaftay habeenow seexashada waan ka dhar waan ka dhaaftay marka habeen oo dhan bahashan waa ta soo jeeda habeen oo dhan yay soo jeedaa haddaba carruurta misna markay kuliftahda guusho maal ay guusho waxaa la yihahdaa carruurta waxbay yeeshaa baasha xidhan xitan
carruurta halkaa ay maray wax u gaarsiinaysaa halkaas wuxuu gaarsiinaysaa baa mar haddii carruurtaas ay meeshaa marto Ah.
habeen bay iyadu duusaa Ay.
lana arkaa waana koox had iyo goob ee mid qurho meel fadhida la arki maayo waa koox koox koox bay wada socotaa habeenkii markaad baabuurta wadana berri ku leedahay iyo guuleeda oo birrifteedaas wax ka dhacaya baa lii wax ka dhacaya Ah.
markaasaa carruurta dhuudhuubanaysa markaasi carruurta dhuudhuubanaysaa Ah. oo aan ma arka waxaa xiinkiisaa maqlaa birrifteedaa maqashaa oo waa dhuudhuban iyo xidhin xidhin noqonayo Ah. Saasay wax u gaarsiinaysaa.
saasay wax u gaarsiinaysaa baa lii Eh, daahiro maxaad ka leedahay birgeedka lafta xiidxiisaday soo qaadaan inuu halkaas oo hooyooyinka midigta ugu xiraanin ama carruurta beelka kaga xiraanin maxay taas uga celinaysaa taas taa ma- maxay tahay waxay anaga ila tahay sidii kii ay xagga saamcadka kaga badanayeene ahaa ee, aboodiga oo kale ها
sidaa aawadeed bay dabeedna uga maqanayaan oo saasay dabeed nafaheeda ugu وحي xidhayaan لفحيد وي lafxii Ah.
ayay markaa ugu waxay xidhayaan waa u gaashaan هاي صغرة waa waxaad ku garanaysaa haadka kale intuu iskuisu u leeyahay هي
bahalka kale la yidhaahdo aboodiga waa soo degay oo saaladiisa way naga aragnay وين هاي قبلكم فريسة dhulkuu fadhiistaa ها markaasuu dabeedna maalintii iska shaqaystaa ها
xidhin xiintana iyadu dhirba shuqul ku leh Ah, ee oo- dhulka ee dhulkay وما joogtaa تقارفي آه.
وتري يمروا ركعوني ما يهادي ركراعي ما Maayo iyadu يهادي dhirba shuqul kuma leh هاي oo wixii ay aragtay ka cabsatay ka fogaato maahae Ah.
iyadu waa shimbiraha dhulka هي beedkeeduna meel yarba u samaysaa daba xawska marmarkiisa oo dabeed ku arkaysaa هو بقاربة midhoo yaryar baa xaws u samaysaa oo Ah.
halkaasa ka dhulka dilacdo hoostiisa ka samaysa هي
bahalkan een, la yidhaahdo habaska galowna mana isagaaba loo yaqaanaaye Ah.
isna waa kan dhulka jiifa قصنا ee fardaha iyo haddaad ku joogto kaafiliya Aye.
birrigu yidhaahdaa هي
Een, juglayduna dhulkay u hayaan الله لوجيا waa waxyaalaha dhulka u hayday haddana haadka ah kuwaasoo dhan Ah, gabli yaa jimri.
yaa midba noo yahay قبل شبر gabli shimirka ها قبل شبر آه.
laakiin bahashda la yidhaahdo galowga ها anigu ma aqaan hooska هي
maxaa yeelay galowga iyo fiin labadaba waa la yihahdaa waa waa waata la yihahdaa fiiney ها maxaad la oodeysaa waxay tidahdaa ها guri curmaara roowa هي iyo guri la-aantayda هي iyo roobowga soo socda ayaa la ooyay ayaa la oodaya kun cumaarow guri curmaara roowa waa habeen mugdi ah aa guri la-aantayda aan waxba haysanin ay iyo roobowga soo oo socda socda taasaan ka oodaya Ah.
yay tidahdaa aa badina waa ta tidahdaa kal kal kal kal sidaa u dhawaaqda weyn aa oo meel galbeed haa haa magaranaysa laysgelgeli aa la isgelgelin waa laga faaliyaaba ay gal gal gal laysgelgeli yay Laysgelgeli, ah, la dirir.
Ah, ah, gelitaan. Marka waa laga faaliyaa ay oo mar haddii galowgaa saas u cesho Mm, waa galowna ku- waa haa waa ku soo socdaa isug Mm, cida bint ah, waa dawadad ah,
cida wuu guulaha ah,
bal labadaa hala isku qaado oo iyagana hala kala saaro say u kala yaaliin ah.
oo cida bint muxuu keenaa maxaa ka yimaada maxaa laga faaliyaa muxuu macnaa ugu sugan yahay waxaa weeye bahasha la yidhaahdo fiin aa waxaa looga faaliyaa mm.
roob waa looga faaliyaa waa koob cullo waa looga faaliyaa waa laba abaarna waa looga faaliyaa waa saddex saddexda ciyoode hadda say u cido haa ayaa looga faaliyaa ay oo saddex cabsiyood wey Ah, saddex cabsiyood weeye saddex cabsiyood oo abaar roob baa laga baqayaayo saymaa laga baqayayo inuu qalabad gediyo hadduu gidaba gedisu kaba laga baqaya oo waa looga faari waa looga faaliyaa abaar dhacda abaar dhacdana waa looga waa faari looga faaliyaa col col belo oo soo nasoo weeraro oo nasoo galana waa waa- waa waa looga looga faari faaliyaa cudurna waa cudurna waa looga faaliyaa cudurna afar Ah, ayaa looga faari oo maxaa dabadeeda ku tusaya haye ninkan shaacirkiisa oo kan ku yidhi haye galow labada fiidciya ilaa maalintii kuma jirtee Ah.
waa labada cidibiyoo galow labada fiidciya waxbaa laga fareeyaa malaa fidhadan kor u duushay bay fiintu naawiliyiin Naawiliyiin wii ay, waa wii naawiliyiin.
hadday tiraahdo Ay.
markiiba adaaba balaaya kugu dambaysaa Ah. oo maxay wadataa haye waxaaba laga yaabaa markay wiila maqribkii hayso Mm.
inay libax la socoto haye ama col ay u garanaysaa inaanu ahayn dadka xoolaha watay caadiga ahaa ee col wadata digniin digniin weeye ama waxaa shabeel weye.
la socotaa ama mas la socotaa Ah, wax wada khatara inay mid la socoto haa iyo markaa waa laga kutusaysa faaliyaa aad baa looga faaliyaa waa dhilo dhiiladaasay keentay dhilada aan kasii gudubna waktigu waa inagu dhow yahay waxaa la yidhahdaa oohinta ayga ama uubataynta ayga oo aygu ooyo yidhahdo soomaalidu waa baasaystaa muxuu keenaa baa la yidhi oo loo baasaystaa
waxay yidhaahdaa wuxuu ka warramayaa geeri geeri bisha Ah, oo isaga ka ogdhay ha
shamadowda aqalkaaga iska fuusha ha
dushiisa ha
iyo
masal welid guriga gashay masaalugaleeda guriga Guriga gasha gasha.
ee laga saari waayo ha oo si kastoo aad tidhaahdo laga saari waayo iyadoo alla bari iyo wax la sameeyo meel lagama saxo lagama saari karo waa iyadoo la kaxeeyey waa baxlaa lagu kaxeeyey waxay camash camashlaysaba halkeediiba kusoo noqon